بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دقن سديال meel kasta isin roogdaan iyo si kastoo niin dhugun sida ay tan waliba hawada siin kulana hamiin fayl ha ka dhowaada barnaamijka kulanka warsan oo xiliyadan oo kale hamiin kasta markidha ku reeba hamiinnimada sabtada hagalaas qodobada barnaamijka oo ku isinka dheegi doontan oo anin isinkahay waliba ku mid aha deegaanka haween oo qof walba sheegdaha ay intiisu goddoomiin ay kureed markii maalintii shalay meelasi deereen xubna sheegdow goddoomiyaha deegaanka iyo goddoomiye ku-xigeenyay iyo waliba maxamed cabduqaadir ibraahim uuse sheegday intiisu ay goddoomiyaha deegaanka maysheni in hata loolan dhanka maamulka ee usugala deegaanka haween ee gobolka bay barnaamijkiya oo ka ka dheegi doontaan saas oo kale barnaamijka oo ku wali ka dheegi doontan ururada bulshada rayidka oo goddoomiye cusubka dooradi magaalada baydhabo maysheni in ururada bulshada rayidka goddoomiye cusub hata ka doorada magaalada baydhabo oo ka barnaamijka ka dheegi doontaan odayaal iyo walgarod oo war ha ku saari dagaalkii gobolka mudug maysheni inna gobolka mudug dagaalaha kana naqdan oo ka barnaamijka ka dheegi doontaan sidaas oo kale barnaamijka qodobada oo kiisin ka dheegi doontaan oo nina siinkahayn waliba ku mid aha shirlanka hadlaayay xasiliyowka dalka oo geekalka gobodi magaalada muqdisho iyo maamulka degmada berdaale oo uuse sheegi in al-shabaab iyo askari ay hayaan iyaal eedan yar yar waaniyo ku horseeda doonaan oo ka barnaamijka qodobadaas iyo qodobo kale iyo ka dheegi doontaan barnaamijka wali ha siin saaray anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed socdaala waana siinla socodsii doona intii barnaamijkuusa dareer waliba infar sameeya doonee saaxiibada shal eh bilaal hilaal sheekh suweb iyo maxamed biikey ha ka dhowaada mar kale iyo mar kale barnaamijka kulanka warsan hamiignimo talaadaha galaasa taarikhdan iyo ka eedanta labaatan iyo shanta bilo sagaalaad sanadka labada kun toban iyo toddobada wali dhugunsatayna qodobadii barnaamijka kulanka warsan aan ka weynay hatan ha ka dhowaada barnaamijka kulanka warsan deegaanka haween maalintii shalay weli deeray xubno sheegdaayaan in maamulkaasi iyo goddoomiye iyo goddoomiye ku-xigeen ayin geekan waliba shirjarayd magaalada baydhabo ka goboday maxamed cabduqaadir iyo goddoomiye ku-xigeenjay deegaanka haween yoogona sheegay in dadkii shalay deegaankaasi deeri walbunku hayna waana guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo shalay maxamed cabduqaadir iyo guddoomiye ku-xigeenjay xilli shir jarayd ka qobday magaalada baydhabo bismillahi raxmaan raxiim magay maylare iidankas noo ibdo iidan tuurin iyo linkase shirkan jarayd geegan ta qobnayn baybu aha muddadii maamulkan ee deegaanka haween walgobadyey yaa dadkii deegaankii ma ereenaa ma imbaahangnaa ereenaa xisaabtan maamulkaas intay jari horta mayl qobaday aan oo ahaa markaan hiriiryahay hay-adaha samafalka deegaanka haween iyo degmada baydhabo magaalana horeeyahan sheegay maybuu ahaa deegaanka haween horta wal badan aan qabanay maybaa ku mid ahaa dadkan isla ogiina ahaa deegaanka haween inta muddo afar sana iyo ku dhawaada walay mashaariic iyo lahayeen lakaama jari milaraw iska darka ama buulijahay taasi oo dadkii horey maamulkan haada jari sida muxuu ahaa dadkii horey maamulkan haada jari idin saraad oo kale deegaankaasay ka dhakadeen xaruntii haweenka guuriga meelo karkeen oo dadkan haydoon sheegayeen marne sababo amni dartee haweenka linseeda waay tiyadahayti ilaahay kheyrshay may ku guulaysanay horta inta isbaaradii iska darka yaalli qaadan oon haween jeyn muddadii dadkan mas-uuliyiintan hilkan haayeen haween walbna qobanay may bahaytay may horta nimankaas may la dooraday tumiy afartii bili tumi kuwad labadii kun iyoonay tumi iliti yaa la dooraday maamulkan sida dadka marne dadka dhan wada ogin haween may jeynay hayee la raw d m o xarunga ta meelka furtay oo marne caafimaad ciyaalka nafaqa darad hayd dadka wiin daawooyin sho nutrition oo kale intaasa meeli la qobad haay mayba kale nasiiban helnay hay-ad laraw agtad intii una jeyn haween dad badan oo baahnaayeen abaartay dowka ku faa'iidaysadeen hay-adda agtadna iyana wafta iidan kama hadnaqaana ilaahan kama hadna ilaahan ma hadyaana hay-addaasna iidan kama hadnaqaana may kale agtada ta meeli la jeeytay taanka ama fuusta biyo laka shoo dadka deegaankana walwiin antarti may kale nasiiban helnay njooye kale oo kale sida xidig hay-adda laraw oo kale dad badan iyo dadkaasoo qortay may kale hay-ad kale una jeynay kumadaha ahaa iswiskaalmo hay-ado kalena hata marna nin balansiyin hoob ilaahay beer ee bulshada walay la qobaday horta yaba markhaata ka eh aan iidan ahaantay may gabayha deegaas intii wal wiinlayn qobaday hatana ilaahay idin shay may rajaayna dhawaan intii una jeyn hoob aleer isgool intii bulshadaasi walla bar muddo badan marna dadkaas walbarasho laan haayan dadkaasna walbarna iyo fadaayna walaa kale ma- mas-uuliyiintii bahri ogaana guddoomiyi guddoomiye kuweenkii bahri ogaana yaana doogay intaa gaabsaday lankii kale ee, marane intaan ubay wabilahi tawfiiq bismillahi irahmaan iraxiim sida saaxiibkay en tuurinishoy magacay meelare huseen ubrahanisa loogaan huseen dhimey en qaababka dadka en sida saaxiibkay sheegay dadka langoobadii magaalada bulshada kumid ahaana en qaabkata en saaxiibkay sheegay eed iyo eed en nolole bani aadamana haddii lanfiiri tuulada haween ee dadkii oo haayay qaababka ee tabeelaha en si mas-uuliyiinta inshaagdiyo tabeelaha en manaha dadkii oo beelis tabeelaha iska darka haayay een qaab shalay iyo daraad ee dadlamada macnaha een halin luwaardhan bulshada hadoonana si qaab darro ah ee lanfiladaan kadis ah mas-uulinta sare oo deegaanka ee langobada ciyaamaha oo saacado lamada langobadi een dadaalkiyo jeysadeen sahata hor leen sheegayo dadka waa langobadaya anuun dadka si wanaagsan waa lankagobadayana dadka maatada eed angaajason oo lambaahda gaajada madideerti ololshe gadata eedna ninkagogobaday may inkama hadnagaane mas-uulinta sare baydhow iyo gadoomi ku-heen iyo gadoomi guudba wanaaguna ningobadan dadkii tabeelaha nyaali oo macnaha gaababkaas suubiyaay aada qaatadahay oo wanaag darrada macnaha bulshada horumarinka siyaasi een maynii suubeena daraad madiyo ninkoyan maatada inig oryaalka si doron habadlanka macna doro elanka suubi ee dantaas yani kalafta inuuna baydhow dhati ankoyna mas-uulinta sarsare ilaa iyo xildhibaane iyo ilaa iyo wiryaalka may mahadanka nagaane ini unu manaha si wanaagsan in dhawayaan een ninku qobada gaab mooriyaan malanka lanka hadda masuul ay gaab mooriyaan hadis wadada bulshada dhibka dhibka eedan kuma qobadaas may walay walni fududaadi meeraan kas ibmaagu may walay lanka hadii dantisba bulshada dhunk gobay gab macnaha bani aadanka way rumayay sheekan guriga leero hadii ilaahay qoobsiin lagu ba unu may ognaa lanka la eraw maxamed isaa gadoomaha ku heengo gudoomi ku-heenka may ognaawna een lanka leeraw maxamed shakatey dadka anaa mas-uulintaas sare walayo gobodan deegaanka basha haddiis haddii lambaahada naftaan oodkaana lang arla qof bani aadan waay walwalba era kor way beentay korta deegaanka ay wala siin tarya kiigda ayna wala siin dhimi marka wabilaahi towfiiqu bahi ee mas-uulinta sare sare ee gudoomiyaalka deegaanka haween iyo kawareejiye wabilaahi towfiiq bismillahi raxmaan raxiim magaalay meylare ee maxamed isaaq maadey wayba ka mid ahaa mas-uuliyiinta deegaanka haween mayba sababtiya geeka maybo idaacaddaas ee waryaashka anin booqden unan sheegane ee dadweynaha bulshada ku nool dhammaan gobolka baayana waa hijey inina membur cad ee wayba waa in sheegada deegaanka dhaceen dadka dhiijo galeen xoolajo qaadadeen iska darka tabeelajo ka teegayi haween harbi onka qoranta hadaba xaqiiqa xataa mayba waa mas-uuliyiinta gobolka iyo degmada seedo qoranka caraga qoran bulshaweynta mayba in sheegane ini mayba waa sideedii bilood abaarogay jareen booyadii bii'e tabarucaad masaakiin lahan aruuri iniyo gadadaayeen deegaanshoona mayba waa inkuaye reeba iyo iska darka haween shugulinkulahaayna hay-adaha samafalkana dhammaan yo in sheega jareen ini haween barbaqaandi iyo mayba waa yoonka akhri jareen abni masugan ari jareen ilaahay fadlijay arrintiyana niindooradi yo ankani abni doradi iyo walaayo ka sheegayanga beentayni lambar kow mayba shaqagalay di am owa garabnaysiidii waanan kama hadyaana deegaanka hay-adda inka horeyti seeti yow maalintan isniinta ee hadda hadda ee mayba waa shaqadiiya ka socoto shaqaalihii iyo walaaj iyo dhong meela ka shaqeeyahayan tan lamaad mayba markhaati ku aani deegaanka abni ayi hay-adda agtad mayba markhaati ku ahaa xidig mayba eh, hay-ado kala seeday sida swiss kaalma iyo saado oo kale oo deegaanka geel ku mid ee wal ku biyeen inay deegaankana abni ayi markii nimankii ogaadeen oo mayba waa in sheegada masaakiintii dhiijo iyo gadaayan haangnagadeen mayba sameeyana ini reer baydhow mayba waa dhalinyaro asqare iyo abaabulaan kabacdina anka weeraan hotel aadansob meeliyeedahayti iska o usan wariyaalna ang lakooyan saxaafada koley mayba waa lanwelba codshile sheega sadu isu anka weerdhada oo laka khiyaana ilaahay fadlijay markii dambe may dhiida ini meeli laka o uso idaacado iyo barbaqaandi iyo dacaayado ku hadalaan hatana markii dambe dadkii deegaanka iyo odayaalka inaskooyan gololinka weeri diidan golole markii linka weeri diidan odayaal xaquuq raadis eh oo hamayb waa xaqiiqda raadiyaayan intii mayba inti laku diri deegaankii seedeen dadkii deegaanka bulshada lahayti la kulumeen xaqiiqdii meelaka jarti ha ogaadeen inay nimankaas guddoomiyaal aan hayna tuuga ayino mayb waa wali shacabka lahayo dhacaayan nabadoonadii iyo ugaasyadii mayb waa meelaas hoolseedii xanagadeen golol inka weeren yo diidan habahan nabadoonadiiba haddii hanagadeen yoona shalay meelo deegaanka kooyan ana guddoomiyaha meelo roogi markiiyo kooyayan haddii ha surumeen amaamadoojo ha ku rooreen amaamadii hata ha ku rooreen ani hay haddii la fadow facebook hadhika korna saxaafadana hanban dhika korna bilaan i ciyaal shiid iyo namayb waa in sheegada ukunfuuta iyo deeba lahan kubahi markii demb ama dembi dhiya meelanta kunsaaseen anima eray si nabadgelyo ee faraanku qaada nimankan wayb waa ihin sheegad in shiidoyteen baaburtiona garaafo in geysideen laakiin namooda ansaadi nimiyowma eray ceebhaanga siinka filana haddii isin dad damiir la etiin mas-uuliyad fadow etiin shacabkiin inkooyaa la hadla una geekana mas-uulaka nagdaan barana kubaynoo bedeli kor dadka rabitaan joo ka shaqeeya bilaangi ariid in isin xabadaytan ee xabada kiriden meeli qayli ifuga ka dhiidi camaamadii ha kurooren hadda ani hay lanki fadowna way tusiyey marqi markhaati badanna leta gudoomiya aadan salaad lanka sheegadahay iyo lanka lerow cali yacquub cabdiraxmaan gudoomiya ku-xigeenka sheegadahayan nimankaas dhibaatada meeliyoo ka haayan haddii unku roojina mayba codsadaane mas-uuliyiinta deegaanka gobolka baay khaasatan golaha mayba amniga iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo taliyaha amniga ini shacabkaas masaakinta ee la dulmiyaha ay lakuqobada laakiin shalay bilaangi ariid ha shiidayti habad ha kiridii amaamadiis ha ku roori haddii hiraato deegaankaas ka naqd wayba dhibkalegsheene mayba mayba ee si sharafle anku codsadaane dadkaas haddii lin baahanyi haddaa kooyan deegaanka xaqiiqdi kooyan dadka walaalna joogu ku dhaladeen masjidin lanka la eraw aadan salaad meelo beerma kale bedna ma kale waxyaaba usan yaala ma leh laakiin awalba qaxootinimada kooya walha ka dhawaay la shaqeeyani haddii dadka dhiijo iyo malaajuusa gagaw galayna man dul qaadadaana man an dul qaadada doon marka arrimahaas ya anku digaana ini mardembana deegaankaas waxaan ka nagan waxa ka nagadan iyo osafar in laamiga ka moodu koraan laakiin lankii shalay xaqiiqdii maylan in sheegay ini shalay waryaal la socdeen haddii mayba waa saxaafadda iyaba insheemayba waa dadka an dhexayta meelnama taageersan waxyaabihii agareen xaqiiqdii haddii ku hadalan sheega koraan mayba codsadaane nimankaas foodada wadan anina noo roojiy hawla rooji waay la habaho deegaanka xaqiiqdiis lankooy la fiiriy arrimahaasa mayba waa geeka ku hadlahayna haddana maybaa ka wareejiyey mas-uulka ka wareejiyey gudoomiyaha وبالله توفيق أرمها سيمي بو أنتهان ديرني بسم الله الرحمن الرحيم أولا إلهي ما دي شكر لي لما أن هدن مرلمة ما أنتكو سلامي ودياش مراقد أنت قيب قلي إيد قيد يدن فراخ نقيق أو داد تريديو إيد مبادن أنتكو كل ما أنو مغاقي ليرو محمد بغادر إبراهيم أه قدوميها قود تولد هبين أو ديغانك هبين لا قبلا وتاريخ تمي أفر بلتميكو لما ذكرون tumilit iyo xilkunaani wareejiy oo tuuladu haween ee ku dib tuuladu horta sida hordhaanbilhan sheegay may bayaalay buuliyaay ku dib walha qaaday sidiitee meelkanagay deegaanka deegaanka isuu bahaayay deegaan elijay sida hay-ada far badan iyo kooyan laag agtad diimow hidag iswiis kaalmo sida dalha sheegay nimanga may nimanga shalay unoo deegaanka roogniya mayaaska dayana inta iyo walhoog iyo wal kusubiyan taas marna ma ku weelan may baaqan dunku dire maamulka degmada maa abdullahi watiin gudoomiye ku-xigeenka iyo gudoomiyaha gobolka lankali leey aadan salaad yoonay cali yacqub oo gudoomiye ku-xigeenka eh sheegadahayaan inti deega deegaanka saytow fara kulu bahan meeli bed isku dhaafa beer wal yoon yaala male deegaanka saytow dad yo masin fadaayana faras ugu gaada tan saddex wasiirka warfaafinta koonfur galbeed lanka la leeyay deegaanka saytow shuqul ma ku le may ku fadayso may may shalay la sheegay lankaas ha faragiliyo deegaanka haween lankaas saytow deegaankaas u dhaafay meelo walba ma yaal dab mukuroog waliba ninku baaqanka damboyin daraane maamulka degmada tan gobolka nimankaas saytow untina noo qabada sharci jar sharcis litiigsadaan hobbi ilaaha yaran hobbiyo ku herwaayaan hoog malaska ma quuniyow deegaanka saytow una mas-uulka ee mas-uulidoona qaadnay amni waay amni meel guri jari dhammaan hadda hataa sirfi ahaan hataa waliba jeelada fadnay maamulka gobolka intii waxaa baxan deegaankeeni la koyan nimankun isin ha doorateena ama hayna inta una weelna intihasin kuusna sin sheena koran nimankun isin ha doorateena ama maya hobba dadkii kagana adan kolley maamulku meeli deegaankii unuku ena dadkaasaytoo fooda wadan maylana noo roojien fondinka roojina insha allah من محكمة الله يميز تكس دوني تان دولت دحتا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهجاك هانس ولبها ين قدوميها يو قدومي كحجينكا sheegadaha ay deegaanka haween ee gobolka baay oo shir jarayd ka qabday magaalada baydhabo
بمحمد بمحمد خطر المهامد يعظمه وله الشفاعة والمقام الأعظم يوم القلوب لدى الحناجر
Tooshashka Baanashiba Banashiba Tosha.
قمر
talow kooyaay talow kooyaay Tugsugna koinay tali tusaale waladanin hayta turru kanisi.
tooshateedii wantaajka haayan iyo tabartiyoolaku bahi Sidii basalhan beerka bahoo galay may tooshka.
baanashiiba toosh iyo baydhowlaha tubi Tobanaynay ogaw.
tooshashka baanashiiba Tayi may kadeero.
tabaroola iyo kii tanaadeeba Tooshashka Banashiba.
beelanka neebsaday حسنه وجماله tamara Aw.
way baarteen baahan oo tinjiraha ingoyba Ya aw todoba sahamiina mateeglan qaada korna mugda. Koy beerta inka dirto.
mugdi mugdi leen gurtoon koy tooshan gaado dareer waa Haye aw.
ururada bulshada rayidka oo geeka magaalada baydhabo godoomiye cusubka doorad cabduqaadir baraka oo geeka landooradi godoomiyaha ururada bulshada rayidka ee ka dhisan magaalada baydhabo yawaliusi sheegay intii tillaabo wanaagsan usuka hogaamiyi doono ururada bulshada rayidka usugo meelasi ka hadalisaas oo kale malaag maxamed yacquub malaag deer oo afhayeenka malaaqyada dhaqanka koonfur galbeed
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن إلهي سبحانه وتعالى نقول مي قرب مي لن يا رنتي مهد له كنجر مهد له كدبو إن مهد يي إن انتي إن دورتي قدوميها وردا بلشدة رايد كاكو فرقل بيت ويلها همبلية شليدي ما إن إن شاء الله أنو دونس همبليانا شغبضنا ننتالا ويرجعي عدسدي إن شاء الله إني وضا شقينا een runtii ka wada shaqayna horumarka een dalladan iyo guud ahaan koonfur galbeed insha allah eedeeda maasantiin intii doorati way waa ahaa wada shaqayn fayla horumar fayla iyo insha allah unoo rajeeyaan inay koonfur galbeed guud ahaan horumarta een insha allah dalladana way ka rajeeyaan inay walbadan tallaabo ee horumar qaado doonto runtii way la ka dhawaajiyey inta hadda guddoomiyihii hore ee dalladan cabdi cabdow een runtii walbadan aha wedi walbadan aha suubi usuuna wayla eedan jeelada fadnay geeka inisu rooga si usuuna may leerahay inka qayb qaadada doorashadan waayo may leerahay hadda lama sano ka dambe haddii ilaahay raallo ka nagada way jeelaa ini meelil isku doorada waan hafadheeda een haddii in suurgala in aanu sharax nagado oon isharax haddii kalena aanu ku fadheeda laakiin si official ee may leerahay xilkaas in wareejiyi ma baaqado doon haddii ilaahay raalka waylka yaaba isuuna shaqooyin iyo culeesi kale ini saaraniin guud ahaan iyo gaar ahaan salaamintiin maasintiin shaqi taala aw- hay wada shaqeeyoy Ee, guud ahaan insha allah dalada dhan way cusay inay wada shaqeyna asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
بسم الله الرحمن الرحيم dhammaan huquuqii galyaalka shirka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaankii dib runtii eedeed aan faraxsana soomaalida ma yaraatee meelidaang maridoo makadehan meeliduunyo markiina daag makadehan walaalkay oo horeeya rabitaankaana siduu see sheegay markan koreyta ma en ambaliyeeyey godoomiye barako iyo godoomiye ku-xigeen cabdiwahaab cabdulqaadir dhammaantiin maysin lanaa eediyada mahadsantiin maysin ku sugaana inaysan ummadan walbadan qabata mayn badanna oo aqoon badan lanaa barako mayka ogna lang oo shoshalista lang oo bulshada muddo badan haanshaqeey hoolisa lisingeed madiina bulshada waay unuun odayaalkii dhaqankaana bulshada ra-iisadooda odayaalka dhaqanku waay marka inay wada shaqeyn badan noo dhexeey doonto yaa jeelna maynka mahadnaqay lankii horbaan ha shaqeeyay walaalkeena cadow usun hoolo meeliisa hasheeni inka mahadnaqaana isagna maysiin ku sugaanay in hoolotaas lamada isan qobatan oo umadan deegaanadan degan runtii isku dhibaataysanta ma oshi xaaladooda walaayaa ka suquntaana ma gordo bani aadanka bani aadamu saqaalgalooda liiskala dhali may qabtaano dhul barwaaqe may qabtaano dad oone aqoon leh aqoon diimeed iyo aqoon maadiba leh may argaane haddana in walyar leh ma fikradii lakaleexii karo may argaane fikr fadhi ku dirirada in dadka madaxdooda ley walaka sheego oo la dhibaateeyo odayaasha dhaqankan ka horeeya jawaari ley walaka sheego shariifaasa ley walaka sheego ki wasiira leyla walaka sheego si lahaanwada gudoomiyaha degmadii kan gobolka le waa lakishaago haddana isileylaasiin galo gudoomiyaalka hadda lasiin doorada le waa lakishaago waxaana sa aadaysanin taasna mayma naqdaase dadnamaxumo sharaf ma leh qofka markiisu walaalishay sharafu yansuuna sharaf waa ladahay mayba kooxsidaana dadyoga koonfur galbeed deganay in dadsho madaxda ee horta ixtiraamaan waa sharci diiniyeed oo ma ewaluna le isku raano marka in iyo karaamayaan dadsho madaxda ee mar walbaba ixtiraamaan ixtiraamkaas marka inta laku baho oo aanan ku baho qodobkaasi mayba jeerada laahay in ka darsado dadka hadda la dooraday dhibaa la siin dooraday maanta lanka xilleyn doorada lan dhibleyn dooraday waa dareema kortana siina bulshada muddo badan iyo maamuleen dhibkaasow la siin dooraday may la faday inaysan dhegjalayninsiino waxyaalaha oo dadkan caadaysadeen oo lasiin hara doona inaysan dhegjalayninsiino oo hoole lasiin xil saaray wadataan kihirnaataan bulshadii bulshadaasi dhibaataysan gabato ee duurka ka dhibaataysan laka qubsadii masaba walhaka deeran inay ha ku turjitaan oo haan gudbiidan meelaha kale oo waa lagu qabada lahay majalada lahay in shaqadin gordaasaan oo isin sufayl haan ku dhalaala doontaan taas marki anantunku baa sida hadda walaalkay shiini sheegaa unamayana qowsaar ana qowsaar xoola isula raasi isula weydiiye lankii wal tirsadaw oo koonfur galbeed walku tirsadaw nin kooyoy sharciga haddii walku tirsadaw nin kooyoy gudoomi kana maylile madaxweyne malsuubina may raayaan sagaal iyo shan xildhibaanada boqol iyo afartan iyo sagaala qoran walaaqasee raayan intaas walaalin suubi una hayne una suubin shariif hasan ma suubina wasiir ma suubina xildhibaano kale ma suubina koo kale banaanka rooga ma suubina unu suubinay waxyaalaha ka jar oo arrintaas niku goglay inti meelu una roognay ninka koy na weydiyey hoos inti na weydiyey unisla fadheen unku sheekaynona shaka maka jaro inisu ka qanacow marka may larahay hadla onaga marki diidas maqaarka meelo uraa ku nuusadaas meelo dulduleelada yarka ayla ku nuusanay waxyaalo hoose wa jara soomaalida may raase galya gaal jareed hoosa lindhigay galnya dhan wala hoosma lindhikay maynayni jeel galnyiga gaal jareed hoosa lindhigay wasaqa leyn baliibo maylaku yaaba in halmar la dhigo sidiyo hadli shilantuunku guraayan hadli siya unka sumiayan maranko anawga noogay bursala lafadheeda inka furaayan galnyaasha oo dhana hoosaq leh markasta wasaqaasankana bibon hoosa lindhiga waay galnyi gaal jareed hoosa lindhiga ninkoyan walna weydiyen bilaa calaykum umudan oo barwaaqada leh gobolladanka barwaaqaysanka nool oo soomaaliya oo dhan gobolkan shabeellahaas gobolkan baayla ku beelo jari una ogsiyiin waxyaalaha saddex bilood ka bid dibba una dadka keen barakacyaalayin oo dadka keen qaxooto meelahan ka egin gabrogan meelaha laynka kursadahay laynka dhibaataysiin may buwaaha nidaam la-aan waayo nidaamkii siin bilaawaday dabada haysada shacbow siin sheegana una waayelana waa sida haddaba la sheegay lan walba bashansani may ku moqonya gurishay onagiisu markaasan dhaladay teleefoonka la hadloohay aaboyo liimaana gordow malaag maxamed yacquub malaag derow iyo guddoomiyaha ururada bulshada rayidka cabduqaadir barake yahaayeen doorashadii geeka ka qabsoontay magaalada baydhabo ka hadalay
omo nadiif basura abo geedka dhardhigowa isdaartaymaad wasalaha karti adigoo jadiidka intaalka warti may wara deerey lukudhidhigoa musmama jarmay ma indhoo ku jirinta dharkikii keena dhegadayle bah aman hayna mayred masianka nuuren wara oomo nadiifa laka dhegaysan nuuradi wa oma naif aasuwa may fol aasuwa hadabalamu kungahaysade kunkooy unagi oo gaaday oo kunhayta soo hagaaday hayinkadar idibal moosiidii wayiseeneeye yeedo lamalama kungaho baakan nusnusye مشاني لم كنتم جرامه لم هب هو قاتو بسدكم ما تداري سي باخر هان لاي هو لم هب قات سدكم دي بس ما تداري ما كنتم ama ما يدو يا انتم وجه قالوا haddaha gade poolana ninkana seehiyey ومن نظيف نقوشي هاتو معشي ما يعرقاو نوروي إي جرمل ومن نظيفة
odayaaliyo walgorod oo war ha ku saari dagaal maalmooginka dambooyi ka dhiyaay gobolka mudug walgorod ka nool gobolka mudugah waana ha ku shal jeeda maamulada puntland iyo galmudug iyasi in isla jar eh waliba iyo unkabaaqina intii la roojiye olaado ka dareera gobolkaasi oo ondhahaya maleeshiyaad beeleed oo lamada dhina taageersan nabadoon abbaas abdi diiriye oo ku mid ahay walgorodka ha ku jeeda dhanka puntland yo weliuse sheegay intii walgorod ahaan iyo ka dadaala doonaan sidii nabad lahaan ka dabaalan lahay gobolka mudug iyagoo meelasi ka hadlaayeen weliba hadaladooda ku mid haye waxaan halka kan iskugu yimid saakay salaadiintii iyo nabadoonnadii iyo maamulkii gobolka mudug ee galmudug waxaa looga hadlahayay nabadayntii deegaanadatan ka socon jirtay beriyaha kan oo ay maamuladu hogaaminahayeen labada maamul oo puntland iyo galmudug ay hogaaminahayeen iyo cuqaasha iyo waxgaradku laguna soo dhoweeyey nabadayn midho dhalle oo wanaagsan loona ballamay in laga sii shaqeeyo oo dad loo xil saaray yaa waxaa ka dambeeyey dhacdooyin ayaa ka dambeeyey dhacdooyinkaasi waxay dhaleen in colaad iyo maxaanku idhahdaa xamaasad xoogle ay ka dhalatay gobolka kadib waxaa garowsanay marka inaan anagu haddaan nahay reer galmudug maamulkeeda iyo waxgaradkeeda annagu waxa aan qabno inaan u soo jeedinno dadka aan dariska nahay iyo intii la xidhiidha iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed inaan usoo jeedinno ayaan halka kan iskugu nimid run ahaantii waxaan aad iyo aad uga xunnahay wixii dhacay iyo siday u dhaceen aad iyo aad baan uga xunnahay waxaan ku tashanaynay oo aan wadnay inaan nabadda dhinkayaga aan xajinno oo aan si maaragtay habsamila aan u maamuusno waxaan u saarnay guddiyo kala dambeeye iyo nidaam waxaa dhacay marka waxaanaan ku tashan oo xag ilaahay ka qadarnaa waxaa dhacday in jidgooyo la galay oo maxaanku idhaahdaa laga sameeyey dhanka puntland aad iyo aad baan arrintaas uga xumaanay inkastoo waxaan hadda la dhinac dhigi karin cududaar laga dhigay oo la yidhi waxaa ka shaqaaqa ka horraysay dumar la laayey iyo xoolo la laayey iyo laakiin waana arag inay taasi munaasab u ahayd waxaan u arkaynay in ay ahayd wanaag in mar kastaba wixii dhacaa lagu bedelo arrintaas markii ay dhacday waxaan garowsannay inaan arrintaas ka samafalno oo walaalaha iyo arrintaas dhacday aan ugu gudbinno farriin ah inaan ka xunnahay arrintaasna aan ka samafalayno shir baan halkan ku qabannay waxaan la hadalnay isimada iyo waxgaradka iyo maamulka puntland baan la hadalnay waxaan u sheegnay arrintaas inaan kana xunnahay kana samafalayno waktina nala siiyey iyo jaanis arrintaas aan wax uga qabanno ilaahay xukunkiisa ma aysa dhicin waxaa ka dambaysay dhacdo kaleeto oo iyadiioo kaleeto ah oo sidii tii hore u dhacday u dhacday ayaa ka dambaysey waxaa ka dambaysay xamaasad badan iyo gobolkii in xaraddiisii jawigii nabadeed xoogaa wax iska bedeleen sidaa daraaddeed baan waxaan iskugu nimid annagu maadaama hadda waxyaabaha walaalaha iyo erayada ka yeerahaya aysan dhankayaga ka jirin oo colaad iyo dhibaato in la abuura aysan dhankayaga ka jirin waxaan garowsannay inaan annagu wix aan qabno u soo gudbino walaalahayo iyo inta nolosha iyo maslaxadu naga dhexayso waxaan garowsannay arrintaas inaan maxaan ku idhaahdaa aysan si munaasaba kuna dhicin kuna dhammaanin waxaan soo dhowaynaynaa nabaddii iyo wanaaggii iyo wixii hore loo waday in hore loo sii wado dadka kan dad noloshoodu waxa weeyaan isku meel ilaahay dhiga weeye qof kasta oo dhaartay iyo qof kasta oo asaga markaas xinqadaysani waxaan dhib ahayn soo kordhin mahayo mar kasta waxay dadkaan noloshooda ku saxmin kadhaa wanaag iyo wixii maslaxadooda in laga shaqeeyo bay ku saxmin kadhaa waxaan ogsoonnahay in maamuladii iyo dadkii madaxda ahaa ay wada jiraan oo nabadda ka wada shaqaynhayaan oo ay ka bedelan yihiin sida hadda ka hor ay ahaan jireen taasaa waxay tahay wax ilaahay looga mahadiyo nasiib wanaaga waxaan leeyahay marka xagga hadda waxay ka fadhidaa bahashu waa dhanka odayaasha iyo cuqaasha iyo deegaanka ayay ka fadhidaa waxaan leenahay odayaasha iyo waxgaradku waa inay maxaan ku idhaahdaa nabadda sida ay tahay uga shaqeeyaan oo colaadda iyo dhibaatada aan maxaan ku idhahdaa gacan la siin haddii dadka xun gacan la siiyo maxaa harahaya weeye aw mas-uuliyaddii iyo doorkii ay ku lahaayeen odayaasha iyo waxgaradku waxaan leenahay aan u soo jeesanno sidii waxaasaan ku xallin lahayn oo ku xakamayn lahayn oo wixii hore aan wadnay oo wanaagga ahaa iyo nabaddii ugu soo noqon lahayn waxaan ku baaqaynaa annaga dhankayaga haddaan nahay odayaasha reer galmudug nabad baan ku baaqaynaa wada noolaanshihii iyo sharaftii lagu wada noolaa baan ku baaqaynaa nabaddii aan ku ballanay in hore loo sii wadaan ku baaqaynaa waxaan ku baaqaynaa waxa dhacay in meeshaa lagu hakiyo oo qolo walba ay isxadado oo dadkooda ay ka shaqaysiiso inay nabadda ay oggolaadaan taasaan ku baaqaynaa waxaan ku baaqaynaa dadka wax magaratada inaan kala ceshanno oo qolo walba dhankooda ay ka howlgasho waxaan ku baaqaynaa in caqliga wanaagsan la soo celiyo oo hadda sidii walaalaha iyo ay u hadlahayeen waxaan isleenahay si habboon ma ahan ee degdegna wuu ku jiray waan isleenahay sababtu waxa weeyaan annagiioo nabad ka shaqaynayna oo ku ballannay oo la ogsoon yahay qof kastoo wax garanahaya haddii nabad la wado in dad ku dhimanahayo oo dad badan ay ku dhimanahayaan qadarta ilaahayna ay mar kasta waxa weeyaan dhacayso haddana waxa weeyaan wixii dhaca in maxaanku idhahdaa aan fadal lagu raadine farsamo iyo waxqayb iyo walaaltinimo lagu soo dhoweeyo taasay nabaddu ku imaan kadhaa ayadii baan garowsannay oo ka shaqaynaynay haddana waxa weeye nasiib darro ma aysan hirgelinin haddeeraa caanaddaa toddobadodaa la qabtay adaa la yidhiye haddeeraa ummadda inta noole waxay u baahan tahay nabaddii inay ku wada noolaato in waxqabad iyo wanaag lagu soo dabaalo arrintii waxaan ku soo dabaalayna annaga dhankayaga wanaag baan kusoo dabaalaynaa inaan arrintii maxaan ku dhaha hadda taagan la bedelo oo nabad iyo wada noolaanso lagu bedelaan kusoo dabaalaynaa walaalahayana waxaan ka codsanaynaa inay sidaasoo kaleeto isla qaataan oo dadkaas maxaan ku idhahda safahada oo dhibka wada aan isku wada jir aan uga wada hortagno waxaan cambaaraynaynaa wax allaaliya wixii jid gala dhammaan waa cambaaraynaynaa ama hadda ka hor ha galeen ama hadda kadib ha galeen waxa weeye wax allaaliya wixii jidgooyo sameeya dhammaan waan cambaaraynaynaa mana mudna dadka kani in jidgooyo laysku galo dad noloshooda waxaas anfacaanna ma ahan haddii haddan laba qolo iska hor timaado waa wax adduunka ka dhici jiray laakiin jidgooyadu waxa weeyaan waa waxyaabaha waxay ka mid tahay aad iyo aad ummaddatan faaxishka ugu ah ayay ka mid tahay marka waxaan leenahay walaalayaalow arrintaas annagu wanaag baan ku soo dabaalaynaa idinkuna nala qaata xamaasadda iyo ummadda laga daayo maxaanku idhahdaa colaad afuufka wanaagga aan wada qaadanno waxaan ballan qaadaynaa annagu dhankayaga inaan isxakamayno idinkana dhankiina sidoo kale aan ka rajaynaynaa marka hore ilaahay subxaana wa tacaala mahad celinayaa sukayo keenay na garadsiiyey inaan masaaliix iyo nabadgelyada dadkanaga aan ka hadalno haddaan u soo dhaco ujeeddadayada qaliif baa hore u sheegay waxaa weeye inaan nabadda ummaddayada ka shaqayno ayaa baaqayagu ku salaysan yahay waxaan rabaa inaan ka hormariyo taariikhda mar bay u baahan tahay si dadku ugu cibsho qaato in dib loo xuso laakiin waxaan isleehay meediyaha mar walba kuma habboona waxay ku fiican tahay dadku inay isaga yimaadaan wixii taariikh ahaa oo amba ballan isaga baxay ama dhacdooyin oo dhacay dadka gobolka jooga waa isaga ilaan doonaan haddii alla yidhaahdo xiisaddan hadda taagan xiisado badan iyo dagaallo waaweyn oo dhacay baa ka horreeyey heshiisyaa ka horreeyey badan oo la galay siday u burburahayeen iyo sidii ay u baaba'ahayeen siday u baaqanahayeen fadhi baan ku sharixi doonaa haddii alla idmo meedyaha laguma dhammayn karo lagumana sharixi karo waxaan rabaa inaan usoo dhaco dulucda usoo dhaco sida qaliif u sheegay markii shirki ugu dambeeyey iyo dhacdooyinkii dhacahayey oo muddo isdabajoog ah dhacahayeen oo wax aan la arag oo badanina ay yimaadeen ama soomaalida waxaan lagu aqoon hadday tahay daaq iyo hadday biyo tahay iyo hadday haween tahay iyo hadday xoolo tahay iyo hadday ragba tahay dhacdooyin badan oo isku dhex jira ay dhacahayeen qaar badan oo ka midana ayadoo la wada fadhiyo oo madaxdii maamul goboleedyadu fadhiyaan iyo odayaashii iyo cuqaashii ayay dhacahayeen waxaan rabaa inaan ku soo laabto arrintan hadda taagan haddii hadda lasii hadlo oo lasii xiisaseeyana sidaasuu ahaan doonaa mar haddii aan marka wax faa'iidahay ka imaanin guud ahaan waxaa ugu baaqayaa bulshada iyo waxgaradka gobolka mudug arrintaa in la dejiyo oo nabad lagu soo dabaalo waxaan rabaa oo xusun midan markii dhacdadaani dhacday annagoo ka xun jidka in la galay oo dad masaakiina oo birimageydaa oo aan dagaal iyo dhibaato ku jirna ay ku dhinteen marka hore waa ka tacsiinaynaa waana ka xunnaa habeenka ay dhaceen isla maalintiiba shir weyn oo ka limid aan qabannay inkastoo aanna saxaafadda siin waxaan la hadalnay isimada reer puntland baan la hadalnay waa ka tacsiyeynay sabanfal baan kaga baaqnay inlays cesho baan kaga baaqnay nasiib darra ma shaqayn dagaal kalaa dhacay dad baa kusii dhintay haddaan waxaan ku baaqaynaa nabad in loo soo istaago oo qof kastoo mas-uuliyadii saaran tahay oo gobolka mudug ka nool ku nool inuu nabadda u soo istaago annaguna taasaan isugu nimid una taaganna hadda ka hor waxaa jirtay dagaallo iyo xiisado hore kuwan oo kaleeto ahaa in nabadoonnada iyo bulshada rayidkaa ay ku eedaynayeen in maamulada hogaanka yihiin hadda maanta maamulada hogaanka yaa ka awey waxaa muuqanaysa nabadoonadii iyo dadkii masaalixda inay ka shaqeeyaan lagu talagalay inay maaragtay arrintii ka hadlahayaan oo hurinahayaan oo haddii alla ku imata taasina wax fiican aysan ahayn ilaahay subxana wa tacala ugu mahad celinaynaa inaan maamuladu ay maanta kuwa nabadda horseedka ka ah oo gacanta ku haya ama heer degma ha noqdo ama heer madaxweyne ha noqdo wax maamula oo dagaalamahaya oo hurinahaya oo khilaaf eh, siyaasadeed wada ma jiro kulligay waa isla ogna mar haddaysan jirin aan u hoggaansanno maamulada ilaahayna aan u noqonno nabadna aan ka shaqayno gabangabadii waxaan si ballaaran ugu baaqaynaa in nabadda aan ka shaqayno waxaan ku baaqaynaa inaan annagu diyaar u nahay waxaan ku baaqaynaa inaan ka xunnahay wixii dhacay kana xumaan doonno waxa wax la mid ah waxaan rabnaa inaan wada ogaanno inay dhacahayaan inta nabad aan ka shaqaynayno waxa dhacay iyo wax ka xun inay dhacahayaan haddii aan laga fakerin wixii hadday dhacaan in wax laga qabtana oo wax lagu sii darana ma imaanahayaan wax wanaag wanaag darro unbaa laga shaqaynahaya sidaa darteed walaala walaalahayo waxaan ugu diraynaa cod dheer inaan nabadda wada qaadanno ka wada shaqayno colaad nin ay u caddahay inuu guulku gaarahayo ma jiro annaguna ma aaminsanin inaan guulku gaarayna ma aaminsanin idinkuna ha aaminanina guud ahaan bulshada gobolka degan annagoo maamuladeedii ay madax noogu yihiin nabad baan anagu ku baaqaynaa inaad naga qaadataan baan kugu baaqaynaa inaan ka wada shaqaynaan kugu baaqaynaa wixii dhacayna waa ka xunnahay horey baa loo sheegay telefoon baan uu sheegnay madaxda haddana waa waa sheegaynaa in arrinkaasi aan ka xunnahay garwaaqsannahay intii ilaahay subxana wa tacala uuna gaarsiiyana aan ka shaqayn doonno inaan nabad kusoo daballo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaahay baa mahad iskale maanta halkan suuqaayo keenay annagoo mawduuc fiican ka hadlayno oo nabadda dadka ku baraarujinayna halkan waxaa iskugu yimid waxgaradkii reer mudug reer gaalkacyo waxaa ujeedkaan iskugu nimid u ahaa inaan ku baaqno nabad baaq nabadeed inaan soo saarno ahaa warka nuxurkiisa odayaashii iga horreeyey baa ku hadlay waxaan ku darayaa sida la sheegayba maamuladu hadda dagaal ma wadaan hoosba dagaalku ka socdaa inta badan dad wax magarataabaa wada waa dadkii loogu talagalay mas-uuliyiintu inay wax ka qabtaan waa dadkii la rabay in la kala celiyo waa dadkii la rabay in loo caqli celiyo waxaan ballan qaadaynaa annagu ilaahaybaa wax ballan qaadi karaa intii tabarteena dhinaceenna inaan xakamayno waxyaabaha ka dhacahaya inaanu xakamayno oo aanaan colaad hurin odayaasha sidoo kale waxaan leenahay horaa looga ballamay labada dhinacba saxaafadda inaan colaad laga hurin saxaafaddu meesha ugu badan oo colaadda laga abaabulo weeye uu idaacadda colaad ka sheego dhibaatadeed bay leedahay waxaanan aaminsanahay in qodob laga soo saari doono maamulada hadday isugu yimaadaan suurtagal maaha inaan nabadna ka shaqayno saxaafaddana aan colaad ka sheegno odayaashana waxaan ku baraarujinaynaa in nabadda laga qayb qaato maskax ahaan af ahaan iyo awood ahaanba inta awood aleed inaan nabadda isugu geysaan walaalaheenna waxaan ugu baaqaynaa dariska aan nahay inay nala qaataan waana wahay dad badan oo mas-uuliyiin oo nabadda jecel baa dhinaca xagga jira inta hartayna ilaahay ha soo hanamiyaanu leenahay aad iyo aad baan uga xunnahay wixii dhacay waanan ka tacsiyeynaynaa intii ku dhimatayna allaha u naxariisto inta dhaawacantana allaha caafimaadiyo dhacdooyinka soo noqnoqda oo nabadda iyadoo la wado lagu dhabar jebinahayo labada dhinacba way ka dhacaan annagu dhinaceenna waan ka tacsiyeynaynaa waanan ka xunnahay wixii naga dhacay aadinkana waxaanu idinka rajaynaynaa reer puntland oo sidoo kale haddii midiyaha laysku soo faysto waxaan u malaynayaa aarsi meel uu ku dhammaado ma leh aarsi iyo kale aarsi muddaad kusoo jirteen bahashu waa nagu dheeraatay maalin walba hebel baa walaalkii la dilo maanta kusoo aarhaya ma dhammaanayso ogaada inta qof naga nool yahay haddii aarsi lagu jaahwareero ma meel uu ku dhammaado male meel uu ku dhammaado nin odayba amahmaah reemuduga amahmaah sameeye wuxuu yidhi baa leh ciil beel ciil bay siyaadisaa ciil beel ciil bay siyaadisaa reemudugow taariikhdaas jabtarkaa casharka iska xira nabad ha loo soo jeesto magaaladan iyo degaankeena nabad buu nagu deeqaa waxaan ku baaqaynaa oo mar labaad iyo mar saddexaad ku celinaynaa ciidamada iyo saraakiishooda iyo odayaasha dhaqanka inay nabadda wax ka qaataan waxaanan annaga naga go-an ilaa heer madaxweyne ilaa odayaasha saraakiisha ciidanka inaanu wada qaadano nabadda haddii ilaah yidhaahdo Eh, reer puntland walaalaheena sidoo kale aan ka rajaynaynaa
masalo wal isweydiiye kolmar idi taariiku muwafaq medical centerna isbitaalo allah mar hor iin sheegdi maaweelo owlaada likli daahiyey madi madi mas'alooda hooba deerta shilaaya mayhuren caafimaadna muwafaq medical centero masqantaa hoo kahayti dhakhaatiir masqan leh mawlaada eqoonka shabay meelkala adoo ininbanna muwafaq medical center yey madohayla fiiri maxdayaas xaqiiqu ah mar hori la ogaadi meeldhaanta way waaye muwafaq medical center may kaloo kiindheera mishiine casriga eh maryuumaadnanka doorsidaana meeliya tubiyiin ahaa muwafaq medical center mashiine casriga ee muwafaq medical center dhakhaatiirta roogta ku howlgalaas walba ku mid ahaa ultrason laka baaraw wadnaada keliyaalka beerka iyo weliba kaada heesta iskaan laasar oo akhriya guud ahaan cudurka ka jara jirka bini'aadanka shaybaar casri ah oo laka baaraw cudurada shalgadiisan sida kaadada dhiigga saxarada iyo weliba cuduro kale
shirlan ka hadlaya xasiliyowka dalka oo geeka laka goboday magaalada muqdisho shirka bilo ee xasilinta dalka oo shirgudoomiyay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka dowladda federaalka soomaaliya iyo geeka lanka hadali sidii korlanka qaadan lahay wada shaqaynta iyo xoojiyowka dowlad goboleedyada dalka wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka dowladda federaalka ee soomaaliya oo shirka markii uusa gebagabaabay warfidiyeenka la hadal iyo weli uusa sheegay in shirka geeka guulahanka dhammaaday Eh, shirkana wuxuu ahaa eh, shir eh, looga hadlayay dhinaca securityga iyo mashaariicda iyo xasilinta la isku waafajinayo oo ka mid ah eh, qorshaha weyn oo dalka u yaala oo annaga naga qoseeyey dhinaca aanu ka shaqayno baahinta dee maamulada iyo dhismaha maamul goboleedyada iyo howlaha la xiriira eh, iyo dhinaca securityga waxyaalaha la xiriira in la iswaafajiyo Eh, waxaa isugu yimi marka dhammaan hay-adaha nagala shaqeeya barnaamijka stabilizationka ama dhinacan dhismaha counsilada iyo xoojinta maamulka Eh, waxaa nagala soo qayb galay eh, eh, peter declare oo ah ninka isaguna eh, deputyga u ah eh, xogayaha guud ee eh, jamciyadda qurbaha ka dhexaysa dalkan ugu xiga waxaa eh, safiirka ingiriiska nagala soo qayb galay marka wuxuu ahaa shir lagaga wada hadlayo sidii barnaamijyada la isku waafajin lahaa adeega sida ugu fiican dadka loo gaarsiin lahaa maamul goboleedyada loo xoojin lahaa ee loo baartii coordinationka loo hagaajin lahaa hawshaasuu ahaa wuxuuna noqon doonaa hadda kabacdii shir bilaabuu noqon doonaayo lagu kulmo oo xogta la isku dhaafsado Eh, waxaa kasoo qayb galay maamul goboleedyadii waxaa kasoo qayb galay dowladdii dhexe waxaa kasoo qayb galay eh, maaragtay saaxiibadayada eh, soomaalida saaxiibada sa- eh, soomaalida ee barnaamijyada ka caawiya marka shir noocaas oo ahaa anaguna maanta waa daahfuraynay kiisii ugu horreeyey weeye hadda kabacdina wuxuu noqon doonaa joogto waxay noqon doontaa meel xogta la isku dhaansado dowladnimada lagu dhiso xasilinta dalku ama xoreynta dalku haddee waa halgan socdo waaye wax meel bahalkii een, dhinacyo badan buu leeyahay Eh, haddaba u jeedaana muqdisho hadda barnaamijka intuu ka bilowday isbedel weyn baa ka yimi Een, haddana waxaan jecel lahay in dalka intiisa kale ugu gudbo maamul goboleeda inteeda kale waxaan u baahanahay istediyada in la xoojiyo xiriirka dowladda dhexe iyo maamul goboleedeeda in la xoojiyo istediyada in la xoojiyo dhinaca capacityga institutionada lala dhiso eh, dialoga dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ruuxeeda aad loo xoojiyo hal doon baa la wada saaran yahay hal doon baa la dhisayaa hal dhinac wax loo wada wado Eh, intaasun weeye taas un wadajirkaasun baana dalkuna ku xoroobi karaa eh, ma dowladnimadana ku hirgeli kartaa marka hawshaas wey xasilintu muhiimad weyn bay dalka u leedahay eh, dhismuhu waxay- we- muhiimad weyn bay dalka u leedahay haddaan dalku xasiloonayn haddii lagama shaqayn karo siyaasad lagama shaqayn karo horumar lagama shaqayn karo adeeg lama fidin karo marka dalku inuu xasiloon yahay laysu socon karo nabad uu yahay waa waxa ugu horreysa waa aad bay isula shaqaynayaan dhismaha dowladaha hoose waa muhim waa daadejintii maamulka Een, hadda sa aad og tahay ee, sharciga dhismaha dowlad goboleedyada waxaa laga eh, ansixiyey eh, koonfur galbeed iyo jubbaland hadda waxaa la dhexgelayaa dhismihii eh, dowladaha hoose degmada xudurba hadda ugu horreysa xuli- xuli- xuli- xuliddii lagu jeedaa xubnaha Een, hirshabeelle iyo galmudugna sharci bay gacanta ku hayaan Ee, waa muhim in kawnsalada la dhiso kawnsalada waa in dadku soo doortaa dadku waa inay kalsooni ku qabaan cidda ay adeega u dhiibanayaan waa in adeegii la fidiyaa haddaan taa la samayn een, ma shaqayn karto dowladduna ma daadegi karto dowladdu waa saddex leebal waa dowladda dhexe waa dowladda maamul goboleedka iyo dowladaha hoose dowladaha hoose weye midda ugu dhowi dadka oo adeega fidin lahayd marka taa in la dhiso oo maamulka la daadejiyo weye muhiimadda ugu weyne barnaamijkana taas ayuu ku saabsan yahay taa ayuu kabayaa waana meesha loo socdo kaas weliba hay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya oo ku hadlayay shirgeeka laka goboday magaalada muqdisho caasimadda dalka soomaaliya
زكاة حج والشهادتين العامل جنرال فرنجر أرولا أبقريوك حفيسة إي إلو إي العامل abshirsada iidoysada is-aroosamadu waan istariiha arwadi liin oomanaayay inbadan unusugaani arwo alla aamin general farneejar baydhowniin kuwaytay alaab wareeg wayku oombahi ila walijeeda uurkaana anroona alaab wareeg ebaseeba arlaadan leenka aragna ariiti ada endhagtooba madii uloosee ismootiyoona haato eriti unku bahaanee obow obowlay ka guraasa hoo ada daneeyaasa adduunya lama berewaaha aradaa qanciisoy arwo adcaamin mudoo hanku adeeg
maamulka degmada berdaale oo uu is sheegi inti shabaab iyo askari ay hayaan iyaalka yaryar oo aan deerna inti la askaray gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda degmada berdaale ee gobolka baay cali adow isaaq gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada berdaale ee gobolka baay oo idaacadda warsanqadka taleefankanka ku warami xaaladda degmadaasi iyo iyaal usi sheegay inti shabaab iyo askari ay hayaan oo yahu ku badbaadiyeen siduus hadalkan dhigi ciidan mahadsantiin hadiyana kabarlaawo dhanka ammaan ee degmada berdaale howlgeladii ildhibaanaanba kusoo odeen degmada berdaale ee gobolka baay sasaasuliya waan soo wadan nimankii nolol nabadiid ka haayeen argagixisada ummadka soomaaliya dhibaatada ka haayeen ee al-shabaab mardiyo iyo ciidamadii horsurin waayeen howlgeladii iyo shaqooyinkii ammaanka ee kusaabsanayo maamulka degmada iyo ciidamada ammaanka saraakiisha wadeen way nimankii nabadeedka hay in bedeleena antiyo shacabkii dhibaatayaan oo inka jibaadaan dowladshilw ka hay jariraay toman saddex sano ilaa toman afar sano aan dhexaytay jareen ilaa iyo toban sano iyo baad mase xoogay ka askareeyaan ka kuusadaan dadkii shacabka haayana dowlaadii ha kula qaxaan nimankii nabadeedka hay degmada berdaalana hata kii lahdaba iyaal ilaa toban sano ilaa mid kow sano jiriyaale ilaa iyo dhowr boqoleena ka sugayin yoogalaha kula hore nimankii nabadeedka hay waayahay isin degmada berdaale ee gobolka baay shaleed iyo roogdaan marka ciyaalkaas markii la siinsheeni oo kale ciyaalka deegaana liin ee dadhana deegaanka makanagada koran may tillaaba e isin qaadan doontaa marka insha allahu tillaabadan ka hor ay toona qaadan doonno way ahaa in intii nabad ninkaas didka una insheegna shacabkaas intiyo la dagaalamaan isku reebaan afka ilaa idin waliyo tabartiyo ay kala dagaalamaan maamulka degmada iyo saraakiisha ciidankana howlgalada iyo sir rasmiya waa insoodan waliyo dareemaan coleysana sir rasmiyahan mahridan maamulka degmada insha allahu biidnil kariim jawaabtasna iyo se deg deg ilan ku jawaabo meel alla meeliyo rogoon nimankaas dabadiidka ee goof godi goobna la gala sabee sabee bulshada soomaaliyeed dareerta ciidanka degmada berdaale ma dhaafayaan marka dadka tuulooyinka ku koyowsaday ammaan iyo kaxaqiijii kortaan ciidamada ammaanka degmada berdaale howlgaladii rasmiya waan wadaan degmada berdaale dhaafayaan hase ahaatee fariisan rasmi ee makale tuulooyinka fariismadu degmadu howlgaladii laka xaqiijiyayo ammaanka tuulooyinkaas iyo rasmiya aan socdan nimankii nabadiidka madiyo tabar intaan un waayan maamulka degmada iyo ciidamada ammaanka howlgaladiyo wayba iska dayeen inti bulshadaas cabsigeliyaan iyagoo ka cabsigeliyaan intii awlaadiyo askareeyaan maadaama ciidamada ammaanka degmada bardaaliyo ka koogayin ciidan andhaladay deegaanka degmada bardaale ka hareeraysan iyona way booskii qaranka guuhi hageliyeena intii dadkaas qofsi geliyaan tuulooyinkii oo dhan ka xukumaan intiyo sheenaan ciyaal da-diyo dhexayta tomiyo lama ilaa tomiyo saddex dadkiina ku biidiideen marka lankii unajigana baxsadaaye soomaaliya intii kalena na baxsaday waayahay gudoomiye wali sheegday in ciidanka ammaanka ee degmada berdaale ee maamulkiina iyo sheenan iyaal oo laha kula roori ee shabaab marka sida iyaalkaas damaanad qaado kortaan mar oo waalidiintiyo meeli shabaabka maamulaa iyo roogaan way ka damaanad qaado kornay war kasta iyo hamaleegan nimanka nabadiidka wana way diyaaran ana anti wana ku horseena wal aloolay hamaleegan hadda intii ciyaalka iyo xoogka ka haysadaan fadaayaan maamulka degmada aan gurmuday wal haba yaraate uniga iyo hata xoogka wadeen hata ku horma jaran wali hata ku dambeeyaan insha allahu maamulka degmada way dadkan dhuugsaday hantiisa ku horseeda walba iyo dhibaatay hamaliga ummadda soomaaliya meel kasir may sheegan marka gudoom gudoomiye wali roogda degmada berdaale qof oo soddon kilomitr degan ma ka faala qaadan karta ammaan jeysada hatuuna la dareen
soddon kilomitr qof roog ammaan shay ma ka faala qaadan karo hase ahaatee haddii ciyaalkii iyo weerarsadan degmada bardaala xaka baxsadan maamulka degmadana degmadii iyo roogeen xukumaayeen ankooyan amaansho way barbalan qaadana wali degmada bardaal hadeeri amaansho intii una xaliya jir intii kale oo soddon kilomitr roogdana howlgallada ammaanka lakasugaa dareeran biidnillaahi kariim wayba ka dadaalana mase xooga saarana intii culays walba la xasaaran markaasa masiidkii hasaaran wana korseen xolgalada ma waliba waxaanu in tuulooyinka daryo lahastuso lahanagada yo mise haanu si lambaha lahan kunagadaanu howlgaladay howlgalladaas weyna sii socdaan mana ma suri maayaan tuulooyinka oo degmada bardaana ka hayaysan sida adiba la socota nimanka nabadiidka waxaba yaraatay fariisin makle iyagoo lama lamaan socdan oo boolisatay mootooyin wadadan iyo kooyaan oo lugiyey iyagoo shacabkaas baadi dhiba ku qaadaan fadaayan hinjibaadayan wayba ku horseeday maamulka degmada bardaala waana ka guuleysay waa badana ku qabaday intii nimankaas nabaddiidka oo dadkaasi hinjibaado ku horseeda biidnillahi kariintaas ilaahay niinkududahay waana sii socota waana socda doonta insha allah wali sheegday in ciidanka shabaab fadhiisuman lahayne oo lama lama qofan dareeraan ciidankii may ku reebi in lama qof iyo saddex qofan dareeraan tan howlgallada tankiin sheegaa ee ku mudata may waali ciidamada ammaanku keliya hama ka kooban howlgal show intii cabdibare la gaadado masala konton qof lixdan qof iyo israhan shan shan tuman tuman labaatan labaatan ciidamada si deegaanada degmada bardaala ka xiriiraysan oo dhan aan ka howlgalahayaan nimanka nabadiidka madiyo meeliyo maran waayan way hooga saareen intii shacabkaas iyo baadan telefonka baadan una telefon mareebo korna way bolan telefon lahanka la hadla lanshooga hadla hadla ufurow le isugo degmada berdaala galbeed iyo erooga leeyi labaatan ciyaar la koofade una telefon mareebo korna hase ahaatee wayba xooga saarne hadantii ula telefonkaasi ila marka laba labada intooda qooleysatada oo shacabkaas dhabaatay ayaa una ku horseeday taasna ilaahay guuliisku le walbadana inayn ku qabsoomi dhamaystiri joogna insha allahu sii wada doom marka tilaabadan aad sheegday in ciyaalka laka askaray ahay sida lankuku guduba kore oo oo lankuku guulaysada kore isleeta ka maamul ahaan waylaku gudgud kore una shacabkaas deegaanadaas degmada berdaan hoos kuwa degan wacigelini sheegni intiyo xiriir dowlawaal dhan maamulka degmada iyo saraakiisha ciidanka waliyo culaasa dareeman ama dhadhaaqay nimankaas nabadiidka awlaadiyo hoog iyo qasabka suudaan fadayaan intii hada socod yantaasna ballan qaadeen hadda kuwaas maantaas iska dayan nimankii nabadiidkii hayta waraan waayan hatana marlabaa dibaha isgoonaysiiyeen biidnillahi kariim waana ku horseeda doon waana gabagabay doon ilaahi idin sheeg
clean nation waste management shirkadda maarayowka qashinka habahaydatie bermakatunu maasa mandhatiis qashan buuhano martale kasoor ismuujmuujaasalaymaama mahadsan ogaw kalaan been ema kuusow hadalka ilow kambaniya lan heli ku adkaaday qashanka heray imboobsike hay kambanigaas clean nation kambani usubu nadaafada lan hel saari clean nation kidki hor kuurbiyaabay dhoba kurjud kurjud qashin ee kuusanaada jarti clean nation inti koyti koy arag nadiifnamaadi ii nadarka lan waali laamiyaalka clean nation kambani agabshay ko unku dhimanayna kumbad ew kulyonka hoolin kuusowka qashinka ii horanqaadowka nadaafada koo ilama walan hayne bajaajaha mulka eh ya iska babaalgalan clean nation waste management waana lanka taragali hayta beledka ini ban ka hadhikan kuusaad lamayin beerd walaa koo qaldan may oo qaldan iduu marta aanu kuhay may qashin la intuun kuusanaada inta le moos dhubye iyo qashin iyo ushaashif iyo naqatara iyo walla intuun ku kuusanaada hemay ana saweele idana maamulo qashin qaada managadaasa may clean nations bakoyte oo nadiifiyoka qashinka lee biyeenu kaalan faylu ku deerti lambar iyo kud kud kud kud kudma siido
dadka bogtaale oo hakabadadahay deegaanada koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan magaalada baydhabo iyo waliba yohbooqdani idaacadda warsan yoogana kuku warami dhinig abaartiyo ha ku rooreen iyo sidaha tanka nooliin magaalada baydhabo duleedshe wariyaagan cali koronto iyo warbixintan ninku diyaari waxaa way idin ibdo mayba ku mid etaa dadka bogtaale kooy magaalada magaaladu baydhabo ee xarunta kumeelgaarkan ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya mar idaacadda warsan booqasho kasaati kaamamka dadka bogtaale degan iyo mayba ha kula kulagnay waxaa way eedin waybaana nin sheegtay in iyada ku kooytay abaq ardaydday hawayeydin yaa nin sheegtay in iyada haysata owlaatiradiyo diiraaso todoba awna aan lahayna waana waana ambahan in lala deera kaalmo saas oo kale hawayeydin yaa waybaa nin sheegtay in iyadihii owlaadiyey wal laha garaami baawra laha ka saari saas dartii iyo ku kooyeen heradun dadka bogtaale ee degan hataba waato xaawo oo arintaasayti ninku warbiyaas bismillaahi raxmaan raxiim haaway do- haaway idin dooliya ree ambiyadee ku kooy anti ambiyadeyna muslum ilaahay baawur ha i saarimeen baawur beesaan hakarahi maharana lama bilood anti roog ee aljasiira roog lamadaas biloodna wal oonay gadoomiyaha dadkii hortaana degna wal haniinqugaaday iyo wal sasamal ee lay karooga mooshii reer baydhowna miihi baydhowna makasaw dadka kashaqaysada koroona makajaar makasaw afaaradii wal yataman gorodaw hee wal oonay gadoomiyaha haniinqaraamay iyo ka noolna mahayna wal kale un harta ka noolna hartanu sheegana male En dhibaatada adag beeday en hakuwadi ma haytay hawayeydin hool dhagatihay hoolay oo dhammaadi beer maqabna hoolalay gabay hoolayn oo leedan en hawa ma nin sheegtay in xoola adala haytay xoolana koo dhammaadeen xoola koo dhammaadeen tiradiyo intay deerasa afartumey erin ee gabeehin yoyna oo dhammaadenaha aan arta jidki yaalkaa karaasidi bes ee oo riido ilame inku dambooyoon hagadada wal kale inyaalmale ma nin sheegtay in lama bilood kaamkan aljaziira deganta lama bilood nolola ma isku bedeli nololeeda ku tartay nololey hatahe wal muslum isii oo gadoomiyaadahay ingaraamiye hata haysadehen nololey hata wal isku bedeli kolleyba wal yar yar mooshii wal hatu isku bedelay aan hata dhaamamale hata heedi iyonay ii maylaraayus samafalkaya wal ku sugahayna ilaahay wal ku sugaanaya anti inhanin gargaaro wal yownana geysii fadaan saas oo kale iyo shileesow usman oo iyana ku mid eh dadka bogtaale eh kukooyi magaaladu baydhabo waana da'diya ka sheegtay soddon jar oo iyana meelo kula kulmi yaa iyana warayse kula waalini may baana ku waraysanay xaaladiye nololeed iyadoo nin sheegtay in iyada kukoyti bogtaal in iyada ku bogtaali manaas waana lug kukoyti manaas iyo baydhabo iyadoo hadalshee ninka darti in ha ku dhammaadeen hoola tiradiyo diirayaan shan neef loo ee iyo saddex neef oo erin ee ishe yawayba wadite owlaatiradiyo deeraas li waana ambaahan in kaalma lala deere owlaatiradiyo deeraas li aawna an la jarna waana ambaahan in kaalma degdeg ee lala deere atbawaato iyo jileesow oo arantiyanal ninku warbiyaasa mayaha ku bogtaalay aayele kamaadiihin manaas gabalilii dhibaatada manaas ku bogtaaleed ma hayd dhibaatada manaasa oo kakabogtaalay may buahan abaaray dhile shamsani abaar niidhiidi baahina dhamayti hoola jarahayni hoolage noo dhamaadeen haddina iyaalkiba noo dhamaaday ini baydhoy walakagobadayna naarayre meelahan banisada beri dhaqana hakajarni rafaad jasanahay may dhibe dhala jita kulakulmay rihalintii hanoo fakati habeegni hanyana dhaqanoogumaada waaba walqabeenu lakoynana madle foolle baanin dhamaaytay sadiidi beer dhataaka jarni dhiwayto ku hel oo kala haanga weelanay dhibkaasa jitaaka ku marne isha mayba nin sheegtay in xoolaha siin ku dhammaadeen ada ahaan nafsad ahaanta isha ee meegalahaykii xoolaha hoola an ahaan mahayn shan neef oo neew lee sadi neef oo neew erine yalahay yoogina oo dhab ee ku reeba een xoolaa dhammaaday dad gaajan namidi ku jare manaas Ma- inta koo lan gaajin dhamaada ma jiro laakiin lan sididay oo tacbaan a leehaayanaan reeda dhibkaasayla kulumne afar bilood een afartan bilood bay dhawo roogto een nolola ma isku bedeli ayna ka caawiyahay malay gadoomiyaada lay macawiyaay walay gadoomiyaa dadkii o dhan suwal si ani usahnin ku qaraamay ka nooladaana lee hasheego korno dhibkaasaa lamudini may odhajeesana uni una nahana deero bii i baatana nahana siyo iyo fadaana nahana noola iyo boogsahaan yownaneenkashee heradun dadka bogtaalee degin yaa ee toomas ul lahayna waana una ha ka aragnay in owlaadiyo ka saxroodayaan banaanka boololka iyo degayin hortiyo ee waana lakuyaaba in meeliyeedaha ku dhalata caafimaad darro iyo oo waana ka dilaacan cudurro
waa hagaag saaxiibayaal wali la dareertana barnaamijka kulanka warsan oo hamiin kastaba xiliyadan oo kale idaacadda warsan isinku dhugunsataa markii laku reeb hamiinka sabtiga hagalaas barnaamijka kulanka warsan oo ku waliba siin la socodsiiyay anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed socdaale dhinaga farsamadana waliba galanwiingiisii ayay saaxiibada shalay bilaal hilaal sheeg shuaab iyo maxamed biikey tan iyo inta barnaamijkan barnaamij jehiga una reedunku kulmaana socdaal usinku ku tabow sidaas iyo hamiin faydo